madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil silici ayaa dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada booramaha madasha dhagax dhiga waxaa goobjoog ahaa mas-uuliye ka tirsan hay-adda duulista somalilan duqa magaalada boorama gudoomiyaha gobolka owdal iyo bulshada qeybaheeda kala duwan maareeyaha hay-adda duulista somalilan cumar sayid ayaa ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay dhismaha garoonka boorama aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay anigoo ku hadlaya magaca hay-adda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda somalilan oo qaranka somalilan uga mas-uula dhammaan madaarada dalka inaynu maanta goobjoog ka ahaanno dhagaxdhigga garoonka diyaaradaha boorama oo aynu ka samayn doonno gaga diyaaradeed oo laba kilomitira ah oo maanta halkaa cagafyadii iyo gawaadhidiiba taagayin aan dhagaxdhig ahayne markaynu halkan ka dareenna la bilaabi doono garoonkanoo la mida garoonkii aanu ka samaynay ceerigaabo iyo burco oo ah kii saddexaad wuxuu salka ku hayaa barnaamijka xisbiga kulmiye iyo jamhuuriyadda somalilanba waxaa ku jira ee lagu doortay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan in laysku xidho caasimadda iyo gobollada duqa magaalada boorama maxamed axmed warsame ee gudoomiyaha gobolka oodal xasan daahir ayaa soo dhoweeyey dhismaha garoonka magaalada boorama maanta waxaa sharafi ah oon ku faraxsanahay dhammaanteenba bulshaweynta reer boorama haddaynu nahay inaynu goobjoog u ahaanno horumarka ballaadhan ee ka socda gobolka qayb ka mida taasi oo ah wax muddo badan aynu tabaynay taariikh fara badan buu soo maray eerboodku maantana waxaynu taagannahay in la bilaabo eerboodkii taasi oo xukuumadda somalilan ugu horreeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo xubnaha qaranka ee halkan ku sugan ay ka shaqeeyeen muddo fara badan waxaan diyaar u nahay in markii hore ay qabsoontay xayndaabkii garoonka oo sharaf noo ah muddadii aan joognay in hawshaasi ay qabsoonto maantana waxaan rajaynayaa in eerboodkaa la dhagax dhigayaa uu qabsoomo ranweygiisa iyo horumarka kale ee halkan ka socda waxaan rajaynaynaa in muddada muddooyinka soo socda haddii ilaahay dha qofka uu ilaahay ku simo erboodkan laga duuli doono horumar badan baa gobolka laadaha furaya oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici iyo bahdiisa wasiiraduba waxaa maanta u bilaabmaya horumarkii la sugayey madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa bulshada gobolka oodol ugu baaqay in ay ka wada qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha boorama laba qolaan la hadlayaa dowladda hoose waa inay qalab kontributionka ay ku daraan sababtoo waxa maanta ay wasaaraddu soo bixisay hay-addu soo bixisay inagama dhammaystirayaan markaa waa inay dowladda hoose maanta ay khayrlaasiyamarda qalabkaan fiican keeneen shidaalkii wuu ku shubi ninka qandaraaslow masaariifta wuu sini namada contribution bay noqonaysaa qayb ka qaataan qolaha sirda qudheedu ee alaabtii ahiyeen iyaguna qudhooda wayna meesha keenaan si aan deg deg hawshu ay noogu dhammaato dhismaha garoonka diyaaradaha boorama ayaa muhiim u ah isu socodka hawada ee deegaanada somalilan